iyadoo cudurka coronavirus uu saameyn badan ku yeeshay bulshada ku nool magaalada kismaayo waxaa hadda hoos u dhacay xanuunka safmarkaahi ee covid sagaali toban inta badan fariimaha wacyigelinta ee wasaaradda caafimaadka ayaa ah kuwa ay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay qaateen maxamed cabdulaahi waa madaxa xog aruurinta wasaaradda caafimaadka jubbaland waxa uu idaacaddu waamuga warbixiyey doorka ay wasaaraddu ka qaadatay ka wacyigelinta cudurka safmarkaahi ee covid sagaali toban keliya waa wax u baahan keliya wada shaqeyn in maaragtay covid nineteen lagula diriro waa wada shaqeyn oo oo dhakhaatiirta iyo iyo dadka mujtamaca haddii wada shaqeeyaan covid nineteen markaas waa yaraanaya marka iyada halistiisana way nagu yaraanaysaa waa waa la gaarsiiyaa jaamacadaha iskuulada dhammaan waa la gaarsiiyaa agabkan aas ahna hadda ka hor waa la gaarsiiyey looga maaragtay ay kamid yihiin mask face iyo haamanka biyaha lagu shubo gacmaha lagu dhaqdo dhammaan waa la waa la gaarsiiyey marka ardaydana sidoo kale ayaga nafta ahaantooda waa wacyigelintaas waa la siiyey marka waxaan filinaa insha allah intaasba inay waxweyn ay naga ay dadka ka tarto in covid nineteen uusan maaragtay dhibaato badan noo noo geysan ma laha asaga dad gooni ah qof walba ayuu ku dhici karaa naga xogta aan hayno dhammaan dadka da hadday tahay dadka waaweyn iyo dhalinyarada iyo qof walba maaragtay maaragtay wuu saameeyey inkastoo ay ugu badan tahay dadka afartanka sano ilaa maaragtay udhexeeya ilaa ilaa shan ilaa labatanka sano intaas u badan yahay oo maaragtay dad kiisaska xaaladaha la dima intaas ay u badan yihiin hase ahaatee asaga age kuma xirna dhammaan dadka oo dhanba maaragtay waa waa saameeyey fariintan u diraya waxaan maaragtay ka codsanaynaa dadweynaha ku dhaqan jubbaland inay maaragtay dhakhaatiirta talooyinkooda ay qaataan inay maaragtay mar walbo ay gacmaha saabuun ku dhaqdaan mar walbo ay maaragtay ay maaragtay mask face ay xirtaan sankii afka qofka qandhada ama qofka dareema inuu qandho iyo qunfac leeyahay iyo hindhise leeyahana inuu gurigiis joogo ilaa muddo maaragtay afar iyo toban beri meelaha kadibna uu isbaaro haduu haddii laga waayana maaragtay kadibna uu maaragtay tago xarunta maxfalka haddii laga waayana uu maaragtay uu shaqadiisa qabsado uu iscontrolo dadka meelaha laisugu yimaado oo kale in maaragtay la kala fogaado in la xirato mask face in gacmaha saabuun lagu dhaqdo maxay ahayd dadka kiisaska daran ee khatarta ah ee khatarta geli kara u baahan oxygen machine u baahan ayagana maaragtay in la keeno meelaha la cayimay oo covid nineteenka lagula tacaalo ayaan ka codsanaynaa insha allah dadka xaafadaha aan lagu hayn